madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad u jeediyey shacabka soomaaliyeed ayaa ka hadlay cabashada shacabka ee arrimaha canshuuraha difaaca madax banaanida dalka iyo doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadaljeedintiisa diiradda ku saaray xaaladda dalka duruufaha ku xeeran dhallinyarada soomaaliyeed iyo qorshaha dowladda ee difaaca dalka ayaa ku dheeraaday arrimaha canshuuraha oo cabasho laga qabay asigoo madaxweynaha sheegay in cabasho welibo xal laga gaali doono madaxweynaha ayaa ganacsatada ugu baaqay in ay bixiyaan nidaamka cusub ee canshuurta lagu doonayo in lagu horumariyo dalka culaysyada ay ganacsatada ka hadleen ama dekada ha ahaato ama gaadiidka ha ahaato ama jeegboyntiyaal lacag lagu qaadaa ha ahaato ama wax kale oo cabasho ay sheegeen wasiirkii maaliyadday la fariisteen wasiirkii cabashadiina aad u gudbiseen cabashada aad ka cabateen oo dhan wasaaradda maaliyadda keligeed ma khusayso hay-ado amni kuwo wasaarado kale meelo badanay khusaysaa wasiirku inuu inta qaado hay-adihii oo dhan uu la soo fariisto oo mid walba tan khalad waayo joojiya tan khalad waayo joojiya tan wadaday martaa wado saxa maaha ha laga leexiyo wadada saxda inuu yiraa ha ayaa laga rabaa uuna soo gaarsiiyey wuxuuna tusi sida uga shaqaynaya iyo waxa khaladka in la joojiye ay tahay iyo waxa saxda in la adkeeyo la meel mariyo ay tahay waa lagu jiraa ganacsatadii akhyaarta ahayday ee wasiirka inta la fadhiisatay ballantaa la soo gashay qaarkood aad iyo aadaan uga xunnahay maanta inay abaabulayaan shoobare iyo balaayo iyo wax ay ka shaqaynayaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sida aan dhallinyaradii bajaajtaba ugu sheegay tabashadiina dowladdu waa tixgelinay waxaan idin qabanina waa laidinka leexina wixii nidaam in la nidaamiyo u baahanna waa la nidaamina lacag adika idinka soo baxdo oo aan jeebka dowladda kusoo dhacayn duruuf kale oo saas labadaas meelood inaanay kalifaysaana aanay jirin waa la waxaynaa wixii dowladdu ay qaban karta adiga wixii adiku aad la qabataan ood u saxdaan ood u toosisaanna loomaba baahanayaba inay meel kale dhacdo laakiin waxaan rabaa inaan u sheego codkiina waa la maqlay tabashadiina waa la maqlay waana la xalinayaa fursad dowladda ha loo siiyo iyo hay-adaha dowladdu inay xaliyaan culeysyadaas la sheegay oo aada wasiirka maaliyadda la wadaagteen dhinaca kale xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay cabashada dhallinyarada wadayaasha ka ah gaadiidka bajaajka oo maalmahani ka cabanayay lacago lagu kordhiyey ayaa sheegay in warbixinadaasi hay-adda ay qusaysay oo dhan ay ka howlgaleen oo haataani la hagaajinayo wixii dhimanna la dhammaystiri doono dhallinyarada bajaajleyda ah cabashadooda oo hay-adaha amniga iyo wasaaradahaba ay soo gaarsiiyeen dhallinyarada waxaan leenahay bajaajta sida la ogyahay adduunka caasimadaha dowladaha caalamka inta badan bajaaj kama shaqayso laakiin annaga annagoo og ayaan fasaxnay inay ka shaqayso oona u arkaynay maslaxadda dhallinyarada inay tahay dhallinyaradu inay fursad u leedahay ee shaqo hesho noolaato madaxooda uu kor ahaado ay dareemaan dalkooda inayna ka tahriibin in ay fursad suurtagala inay tahay maanta berina mid kasii fiican oo kale ay imaan doonto nasiib daro waxa ay soo gaartay in ay jiraan waxyaaba oo xadgudubyaha ay tabanayaan waxyaabahaasi saraakiishii dowladda ee ama hay-adaha amniga ka tirsaneed ama gobolka banaadir ama wasaaradaha ee la kulantay si guud ayay usoo wada ribood gareeyeen howlo in badanna waa la joojiyey howlahaas waa la saxay qaar kalena haddaa lagu daba jiraa waa la saxayaa waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo inay noolaadaanaan meesha u keennay u ogolaanay noloshoodii wax ciriri gelinaya waxay soo gaartay cabashooyinkiinoo dhan hadday tahay laysan qaadashada hadday tahay qarashaadka ku baxa hadday tahay ganaaxyada hadday tahay maxaan ku raha wax dhammaan intaasoo dhanna dhammaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanuun nidaam ah oo maslaxadda ummadda ku jirta aan dugsanayn waa la joojinayaa madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhallinyarada inay xaq u leeyihiin inay cabasho muujiyaan balse loo baahan yahay inay maraan hanaan nabadoon si loo horumariyo canshuuraha iyo guud ahaan horumarada ka socda dalka soomaaliya